culummada masjidka alnuur oo ku yaala deegaanka jiirley ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo marayo dhismihiisa meel gabagaba ah qaar ka mida culummada gacanta ku haya masjidka alnuur ayaa ummadda islaamka waxhaysata ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka wuxuu ku yaalaa xaafad aada iyo aada loogu baahan yahay masaajid haddee diinteennan waa ogtihiin martabada ay kaga jirto masaajid la dhis waa ogtihin nabiga caleyh isalaatu wasalaam waxyaabaha markuu meel yimaado uu qabto ugu horreeya wuxuu ahaa inuu masaajid u dhiso insha allahu tacaala marka annagoo culimmadii magaalada ah dadkii khayraadka ka shaqaynaya ah masaajidda dhisaya maanta waxaan imaana masaajidkan waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed oo muxsiniinta ah beydka ilaahay subxaanah watacala ad aragtaan dayacan ee shimbirta ku xaarayso ee kibileyda galayso oo xaafadiina guryaha ay ku dukanayaan baahidaasaan maanta u imaanay inaan soo booqanno booqasho keliya wax ma taraysa waxaan ka codsanaynaa dadka inay soo caawiyaan masaajidkaasi masaajidan ruuxa camila waa da ruux aakhirad wasacaan lahaya una sacyiya oo qowlan wa ficlan hantidiisa iyo maalkiisa iyo fikrigiisa geliya wasacaan lahaa sacy wahuwa mu'min sow muwaxida fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwa noocaasa ah kuwa noocaas ah yacni sacyigoodu waa mashkuur hakabay ku odhan hayaan waxaan idinku soo dhoweynhayaa beydkaas sidayn u camiri lahayn ama dhismay noqotaa ama waxay noqotaa daacada rabbiga mutanawicaadkaad ama nadaafadiisay noqotaa ama khidmadiisay noqotaa ilaahow casiis baa tahay yaa rabbi akhari adduumi ilaahuna badbaad inta masaajidka wax kuga soo baxdana ilaahow qur'aanka deer alla uga yeed qud alla uga dhig waa u wada jeedaa masaajidka waa masaajid qabyo ah oo hadda hor leh wax walbuu u baahan yahay birtii shamiindadii jeegii dhagaxii wax alla wixii materiaalis oo lagu dhisi lahaa buu u baahan yahay intaana dad muxsiniin baa soo gaarsiiyey waxaan codsanaynaa fariin dheer iyo fariin gaabanba dalka gudihiisa iyo dibaddiisa intii mutaqiinta ah inay masaajidkaas loo soo gurmado oo nin walba wax yar iyo wax weyn wuxuu ku tari karo inuu masaajidkaasi keeno maxaa yeeley masaajidkaani maanta waxaa mici u ah dadka islaamka ah